magaalada kismaayo ee xaruntaha kumeel gaarka maamulka jubbaland iyo lagaqoobadiyo kulunlunku hadala iyo koronqaadow ka maalgashida yaryar iyo horumarinta ganacsiga kulunkuiyo weliba ku qeybgalaya mas-uuliyiinku shal dareerta wasaarada ganacsiga maamulka jubbaland ahna kumid ee ganacsatada ku noola magaalada kismaayo agaasimaha guud ee wasaarada ganacsiga iyo warshido maalgashiga ee maamulka jubbaland cabdishukri carab cumar iyo kuwarbiya kulunkunga intaas kadib waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale shirkadaha maaliyadeed ee bangiyada ka kala socdo deegaanada jubbaland mas-uuliyiintooda oo run ahaantii si qurux badan ayagan usoo agaasimay oo bangi kasta soo bandhigay adeegi maaliyadeedu bixiyo iyo maaragtay serviceka bulshada ay siiyaan iyagana waa idinkaga mahad celinayaa intaas kadib shirkan ujeedadiisa waad arkaysaan waxay ku qoran tahay boorka waa waxaa la yidhaha bandhiga shirkadaha maaliyadda shirkadaha maaliyaddana waxaa wey waa bangiyada ka howlgala deegaanada jubbaland oo aad arkaysaan oo ugu horeeya bangiga i b s oo ku xiga kimis oo dahabshil ay ku jirto oo amal uu ku jira iyo salaam somali bank oo wada taqaanaan